iyo heesqel cutubka soddonaaad oo haddana ereygii rabbiga ay ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wax sii sheeg oo waxaad tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay hooga maalinta u baroorta waayo maalintii way soo dhowdahay maalinta rabbiga way soo dhowdahay waana maalin daruuro madow leh oo waxay noqon doontaa wakhtiga qurumaha oo seef baa masar ku duldhici doonta oo etoobiyana waxaa jiri doona xanuun weyn markii kuwa la laayay ay masar ku dhexdhaacaan oo markaasaa maalkeeda badan la qaadan doonaa oo asaaskeedana waa la dumin doonaa oo waxaa iyaga seef kula dhiman doona etoobiya iyo fuud iyo luud iyo dadka isku qasan oo dhan iyo kuub iyo dadka dalka iyaga axdiga la dhigtay rabbiga wuxuu leeyahay kuwa dalka masar tiriyaa way dhici doonaan oo kibirka xooggiisuna hoos buu u soo dhici doonaa oo tan iyo migdool iyo ilaa saweenex ayay seef ugu la'een doonaan ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo cidlo bay ku ahaan doonaan waddamada cidlada ah dhexdooda oo magaalooyinkeeduna waxay ku dhex jiri doonaan magaalooyinka baaba'ay markaan masar dab ku dhejiyo oo ay caawimyayaasheeda oo dham wada baaba'aan waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay oo maalintaas waxay iga ambabixi doona wargeysyo doonyo fuushan inay cabsiyaan kuwa reer etoobiya oo aan waxba tuhunsanayn oo waxaa iyaga ku soo kordegi doona xanuun weyn sidii wakhtigii masar oo kale waayo bal eeg waxyaalahaasu way imaanayaan sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay waxaan ka dhigi doonaa in dadka badan ee masar ay gacanta nebukadresar oo ah boqorka baabulan ku dhammaadaan isaga iyo dadkiisa la jira oo ah kuwa ugu nac weyn ee qurumaha ayaa loo keeni doonaa inay dadka baabi'iyaan oo seefahoodu ayaa masar ula bixi doonaan oo waxay dalka ka buuxin doonaan kuwa la laayay oo oobiyaashana waan wada engejin doonaa oo dalkana gacanta sharowiyada waan ka iibin doonaa oo dalka iyo kuwa dhex degenba waxaan ku wada baabi'in doonaa gacanta shisheeyaasha aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadlay sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay weliba sanamyada waan wada burburin doonaa oo eekaamahana noof baan ka baabayn doonaa oo mar dambena ma uu jiri doono amiir dalka masar u taliya oo dalka masarna cabsi baan ku soo dejin doonaa oo fatros ayaanan cidlo ka dhigi doonaa soocana dab baan qabadsiin doonaa oo noona xukumo baan ku soo dejin doonaa oo waxaan carradayda ku dul subi doonaa siin oo ah qalcadda masar oo dadka badan oo noona waan baabayn doonaa oo masarna dab baan ka dhex shidi doonaa siin xanuun weyn bay heli doontaa noona waa la wada burburin doonaa oo noofna maalinta oo dhan waa la cadhiidhin doonaa barbaarada aween iyo fiibesed seef bay ku la'aan doonaan oo magaalooyinkaasna maxaabiis ahaan baa loo kaxaysan doonaa oo taxaafnaheesna maalinta ku madoobaan doontaa markaan xarqoodyada masar halkaas ku jijebin doono kibirka xooggeeduna wuu ka dhex baabi'i doonaa oo iyada daruur baa qarin doonta oo gabdhaheedana maxaabiis ahaan baa loo kahaysan doonaa sidaasaa masar xukumo ugu soo dejin doonaa oo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay oo haddana sannaddii kow iyo tobnaad bisheedii koowaad maalinteedii toddobaad ayaa ereygii rabbigu i yimid isagoo leh wiilka aadamow fircoon oo ah boqorka masar gacantiisaan jebiyey oo balleeg lama kabin si ay u bagsooto oo waxba laguma duubin in xoog loo yeelo si ay seef u qaaddo aawadeed sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay balleeg anigoo col baan ku ahay fircoon oo ah boqorka masar oo gacmihiisana waan jejebin doonaa tan xoogga leh iyo tii jabtayba oo weliba waxaan ka dhigi doonaa in seeftu gacantiisa ka dhacdo oo masriyiintana waxaan ku kala heli doonaa qurumaha dhexdooda waddamadana waan ku kala dhex firdhin doonaa oo xoog baan u yeeli doonaa gacmaha boqorka baabulon oo seeftaydana gacantiisaan u dhiibi doonaa laakiinse fircoon gacmihiisaan jejebin doonaa oo hortiisu kaga cabaadi doonaa sida nin dhaawac ahu oo u cabaado oo kale laakiinse gacmaha boqorka baabulon kor baan u qaadi doonaa oo gacmaha fircoonna hoos bay u dhici doonaan oo markaan seeftayda gacanta boqorka baabilon u dhiibo oo uu dalka masar ku dul fidiyo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay oo masriyiinta waxaan ku kala eri doonaa qulumaha dhexdooda waddamadana waan ku kala lex firdhin doonaa oo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay